bsm illaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah sala allahu calayhi wcala aalihi wsaxbihi wsalam allahuma wafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda u dambaysa suuratu nnisaa ee boqol iyo toddobaatan iyo lix waxaanu ku joogaa aayadda saddex-iyo tobnaad ee suuratu lmaa-ida allah waxau ihi subxaanah yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaalah in imru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu maa tarak aayaddan u dambaysa suuratu nnisaa waa aayadda saddexaad ee ka mid ah aayaadka ilaahay tabaaraka wa tacaala uu kaga waramay dhaxalka iyo miiraadka oo aayaddii ugu horeysay yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari midlu xadi lunhayayn ilaahay waxa uu kaga waramay fii shani miiraathi alwaladi waalwaalid aayaddii ku xigtee walakum nisfu maa taraka aswaajukum waxaa alla uu kaga waramay miiraahu azawji waazawja aayaddii kale ee wain kaana rajulu yuurahu kalaalatan aw imra'atu walahu akhun aw ukhtun waxaa alla uu kaga waramay fii shani miiraahi likhwati lium fi lkalaala walaalaha xagga hooye ka walaala ah mas'alada kalaalada sida ay wax u kala dhexlayaan marka aayaddanna waa aayaddii afraad ee waxa weeyaan kalaalada ilaahay tabaaraka wa tacaala uu kaga waramayo waana aayadda u dambaysa fii suurati nnisaa haddaba aayaadka aynu tilmaanay waa aayaadka ugu muhiimsan ee axkaamta miiraadka usuusheeda iyo asaasiyaadkeeda ilaahay ku bayaamiyey haddaba waxaynu soo dhigannay suuradda bilowgeedii miiraathul kalaala tanna waa kalaala waxay ku kala duwan yihiin kalaalada hore waxay ahayd miiraathul ikhwati liummin walaalaha hooyada markay kalaalo wax ku dhexlayaan kalaaladanna waxa weeyaan miiraahu likhwati alashiqaa aw alikhwati lium walaalihii isku hooye isku aabbada ahaa ee kalaalo wax ku dhexlayay ama isku aabbada ahaa waayo ikhwadii ama waa liabin ama waa liummin ama waa ashiqaa iyo shaqaa'iq marka ikhwa lium mar haddii lagaga soo waramay wain kaana rajulun yuurahu kalaalatan aw imra'atun halkan habeenkaana waynu sii tilmaanaye waa alikhwa alashiqaa iyo alikhwa liabin waa kuwii isku hooyada iyo isku aabbada ahaa iyo kuwii isku aabbaha ahaa imaa liabin aw ilashiqaa washaqaa'iq kalaalada culimmadu waxay yidhaahdeen ama waa min alkalaalo waa min atacabi waalicyaa oo waxaa looga jeedaa lidacfi camuudi nasab waxa weeyaan tiirkii ama udubdhaxaadkii nasabka wuxuu ku daalay oo ku daciifay licadami wujuudi alasli alwaaris waalfarci alwaaris mar haddii meydka dhintay asal dhexlayaana aanu jirin farac dhexlayaana aanu jirin xawaashi iyo walaalo ku wareegsan mooyaane ikhwa wa akhawaad marka waa min alkalaala oo tacabka iyo dacfiga kaannamaa inuu ku daalay ama ku daciifay asal la-aan iyo farac la-aan walaalo mooyaane waxaa kaloo layidhi waxaa looga jeedaa kalaalada waa min alixaata oo waxa ixaata yacni loogu magacaabayaa waa liixaatatihim bilmeyit oo meyidkii mar haddaanu asal dhexlaya iyo farac dhexlaya midna aanu lahayn kaannamaa inay walaaluhu ku wareegsan yihiinoo waa xawaashidii liixaatatihim bilmeyit iyagii ayaa ku wareegsan oo hareeraha ka xiga ilan waa xawaashi oo walaalihii asal iyo farac toona ma aha asalka la diidayana horeyna usoo tilmaano waa al aslu dakar asal wax dhaxla oo lab ah sida aabbihii oo kale laakiin asal wax dhexlaya oo dhadiga sida hooyadii oo kale iyadu raad ma leh oo waa tii kalaalada walaaluhu ay dhexlayeen maca wujuudi alum iyagoon waxba aanay hooyadu yeelayn ama aanay xijaabayn laakiin aabbuhu waa xijaabi lahaa calaa kullin meydkii dhintay ee ka tegay walaalo ay isku aabba yihiin ama isku aabba iyo isku hooyo siday wax u dhexlayeen bay aayaddu ka warramaysa marka haddii meydku uu ka tegay gabadh keliyay walaala yihiin falaha nisfu maa tarak gabadhii xoolihii walaalkeed dee kala badhow badh ayay helaysaa oy qaadanaysaa badhka kalena waa faliawlaa rajulin dakar casabe cidda ugu dhow ayaa qaadanaysa haddii uu walaalku yahay ka dhexlaya ee meydku uu ka tegay walaal keliya oo nin ah wa huwa yarihuhaa in lam yakun lahaa waladu marka in lam yakun lahaa waladun walaa waladu waladin walaa waalidun ayaad usoo qadaraysaayo walad iyo waladu walad iyo waalid midna ma leh waa asalkiiyo farcii baa loo diidaya hadday sidaa tahay oo nin keliya walaalahaayeen uu dhaxalkii u soo joogsanayo isagaa xoolihii wada dareersanaya oo casab ahaan ku kaxaysanaya haddaan ahlu farad kale ani goobjoog ahayn hadday joogaanna dee ya'khudu lbaaqi tacsiiban haddii uu meydku ka tegay laba hablood iyo wax ka badan oo walaalo ah waxay leeyihiin huluthaa maa tarak xoolihii saddex meelood oo laba meelood ayay qaadanayaan meesha soo hadhayna casabe ciddii ugu dhow markaa fa in kaanat tathnatayni hadday laba hablooday walaala yihiin ay dhaxlayaan falahuma huluthaani hadday laba ka badan yihiinna waa un huluthaanka kama badsanayaan waayo waxaa la yidhi haween marka la joogo ama akhawaad ha noqdaan ama banaatu sulbi ha noqdaan huluthaan kamaba badsadaanba oo haween meel ay joogaanba hadday farabataan iyo hadday yacni waxa weeyaan marka ay farabataan dabcan hadday mufrad noqdaan huluhaan maba gaadhi karaan oo nisfiba ugu badan laakiin marka ay tiroobaan ee laba iyo wixii ka badan dumarku faradka ugu badan ay gaadhaan waa saddex meeloodow laba meelood ma dhaafaan halkaa waxaa kale oo laga qaadanayaa inaanay fa in kaana tathnatayni hadday fowqa thnatayni yihiinna inaanay ka badsanayn waxaa kaloo laga qiyaas qaadanayaa banaatu sulbigii waxaynu soo maray waa hablihii meydku uu ka tegey ee isagu u dhalay fa in kunna nisaa'an fowqa thnatayni falahunna huluthaan maa taraka hadday laba wax ka badan yihiin banaatu sulbigii dee waa un saddex meelood oo laba meelood marka meydku hablihii uu dhalay markay laba ka bataan haddaanay huluthaan dhaafayn dee min baabi alwlaa kuwii la dhashay walaalaha ahaayena hulutaan ma dhaafi karaan waayo banaatu sulbigaaba uga dhowaa haddaanay iyagii hulutain dhaafi karayn markay laba dhaafaan dee akhawaadkuna hadday laba ka badan yihiin waa un hulutaankaasoo ma dhaafi karaan waa wax u badan ee ay gaadhi karaan waxaa kaloo ynu soo maray fa in kunna nisaa'an fowqa thnatayni banaatu sulbigu aayaddu waxay tilmaantay laba hadday ka badan yihiin falahunna hulutaa maa tarag halkaa markaynu soo marayna waxaynu nidhi haddaanay ka badnayn oy laba yihiinna waa un huluhaa maa tarak binnasi waalqiyaas xadiidkii aynu soo sheegnay iyo qiyaaska aayaddan oo aayaddan waxaa looga qiyaas qaatay fa in kaanat tathnatayni falahuma huluthaani ukhtaankii labadii hablood ee walaalaha ee meydka la dhashay hadday huluthaan qaateen suurtagal maaha labadii hablood ee meydka u dhalee uga dhowaa inay hulutaan ka yaraystaan marka fa in kunna nisaa'an fowqa thnatayni waxay la mid tahay fain kaanat thnatayn hadday laba yihiin iyo hadday ka badan yihiinba waa un falahunna huluthaa maa taraka waana qaaciido guudo culimmadu ay yidhaahdaan faradka ugu badan ee haween gaadho waa huluthaa maa taraka almeyit waa xoolaha meydku ka dhinto saddex meeloodow laba inay qaataan baa ugu badan wa in kaanuu ikhwatan rijaalan wa nisaa'an hadday yihiin walaalihii meydka kalaalada dhexlayay weli waa kalaaladii uuno waa meydkii goblanka ahaayo asal iyo farac toona aan lahayn walaalo ku wareegsan iyo xawaashi mooyaane marka walaalaha dhaxlaya hadday rag iyo dumar isku jira yihiin dee iyaguna waxay u dhaxlayaan qaacidadii miiraadkae macruufka ahayd ee ahayd falidakari midlu xadil untayayn in labkiiyo dhadigu ay isku libin laabmaan halkan al-ikhwa liab iyo al-ikhwa alashiqaa oo aayaddani kuway ka hadlasa ah waxay kaga duwan yihiin alikhwa liummin oo kalaaladii bilowga aynu ku soo maray ah falidakari midlu xadil untayayn oo kuwaa waxaynu nidhi masaa'ilka ay miiraadka qawaaciddooda ku khilaafeen ikhwa lium waxaa ka mid ah yataqaasamuuna baynahum bisawiya dakaruhum wa unsaahum labkoodu iyo dhidigoodu wax isma dheeraystaane si siman ayay u qaybsadaan alikhwa lium waana mas'ale iyagunku gaara kalaalada suurat lmaa-ida waa madaniya aayaadkeedu waa boqol iyo labaatan cadadka xuruufteedu waa koob iyo toban kun toddoba boqol iyo saddex iyo soddon xaraf cadadka kelimaadkeedu waa laba kun siddeed boqol afartan iyo afar kelmadood suuraddani waxay nebiga sala allahu calayhi wasalam kusoo degtay wahuwa raakibun calaa raaxilati falam tastatic an taxmilahu sida xadiidku ku ansaxay nebiga oo gaadiidkiisa saaran ayay soo degtay raaxiladii nebiga way sidi kari weyday oo hasha uu fuushan yahay isagoo fuushan nebigu haddii waxyuu ku soo dego hashuu shafkay dhulka dhigi jirto waa fadhiisan jirtay marka maalinta maa-ida markay kusoo degtay ay sidii kari weyday fanazala canha sida xadiidka imaamu axmed musnadka uu kusoo saaray axmed shaakir iyo sheekhu lalbanina ay tasiixinayaan sida ku sugan dabeed nebigu sala allahu calayhi wasalam waa ka degay raaxiladii waayo way sidii kari weyday waayo qur-aanku waa culus yahay nebiga marka uu kusoo degana nebigu waa cuslaan jiray sala allahu calayhi wasalam ilaahay baana taa tilmaamo innaa sanulqi calayka qowla haqiila ilahay waxau ihi korkaaga waxaan kusoo ridanaa nebi allow hadal culus waa qur-aanka marka raaxiladu may sidii kari jirin marka uu kusoo dego waxyigu rasuulka sala allahu calayhi wasalam isagoo saaran sidoo kale culayska uu kala kulmayo nebigu waxyiga sala allahu calayhi wasalam waxaa astaan iyo calaamad u ahaa sida xadiidka caaisha ay ku tilmaamayso saxiixa ah waxay tidhi walaqad ra'aytuhu yanzilu calayhi alwaxyu fi lyowmi shadiidi albardi fayafsimu canhu waina jabiinahu layatafasadu caraqa waxay tidhi waxaan arkoon indhaha saaray nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo maalin aada u qabow waxyigu kusoo degayo dabadeed waxyigu waxa uu rasuulka ka gu'i jiray iyadoo dhabankiisa sharafta badan dhididku uu ka da-yuu sidaa uga dhibcayo waa maalin yacni qabow oo dadku ay dhexmoonayaan waa culayska iyo hiqalka waxyiga dartii ayaa dhididkaas keenaya bilowga suuratu lmaa-ida ilaahay wuxuu ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala wujuubu alwafaa'i bilcuhuud wa bayaan maa axala allahu wamaa xaramah waajibnimada in ballanta iyo wacadka la galo la oofiyo oon la baajin iyo caddaynta alla u caddeeyey waxa uu inoo xalaaleeyey iyo wuxuu inaga xarimay yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud uxilat lakum bahiimat lancaami ila maa yutla calaykum hayra muxili saydi wa antum xurum in allaha yaxkumu maa yuriid bilowga suuraddan amarkaa laynagu amray alwafaau bilcuhuud jalaaludiin asuyuuti wuxuu odhanayaa waa alcuhuud almu'akadatu allatii baynakum wa bayna allah waannaas waa ballamada la adkeeyey oo caqdigu waa guntinta waxa la xidho sida xadhigee la gunto ayaa caqdi laydhaah marka kaanamaa ballanta wax la gunto la xidhay marka waxa uu yihi cuquuddu waa ballamaha la adkeeyey ee idinkiiyo alla idiin dhexeeya oo takaaliiftii sharciga ahayd wixii layna faray in la yeelo wixii laynoo diiday laga durko wixii axkaam shariicada lagu jideeyey aan lagu dhicin oo la dhowro xuduudda alla uu jideeyey hada wafaau lcuhuud baynana wa bayna allah wuxuu yidhi wannaas iyo ballamada dadka dhexdooda dhacaya oo dee aadamuhu wixii ay ku ballamaan ee ballan iyo cahdi ay kala xidhaanna waa waajib inay oofiyaan waxuun dee ama xaaraan xalaalaynaya ama waxa weeyaan xalaalaynaya xaaraam ama xuduudda sharciga ka gudubsan mooyaane oo laa wafaa'a dee bilmuxaramaad oo marka horeba in la galo ma aha wixiise mucaamalaad mubaaxoo bannaan oo dadka dhexdooda dhacaya shariicadana aan ka hor imanayn in la oofiyo oon meel lagaga dhicin waa waajib waxaa laga qaadanayaa awfuu bilcuquud awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula waxaa laynoo caddeeyey mayeedhaanka nicmooleydii in laynoo xalaaleeyey waxa laynagu dul akhriyi doono mooyaane oo ilaa maa yutlaa ay ilaa maa sayutlaa calaykum oo waxaa la ishaarayaa xurimad calaykum almaytatuda muxaramaadka halkaa dambe ku iman doona marka muxaramaadkaa laydinku akhrin doono mooyaane nimcooleyda kale waa laydiin xalaaleeya cadkoodiiyo caanahoodaba oo muxaramaadka halkaa dambe ku imanaya waa kuwa rabbi uu ku tiriyey xurimad calaykum almeyta oo baktigii aan bir solin ee aan la gowricin dhiiggii shubmayey aw daman masfuuxan ayaa lagu qaydayaa mudlaqa aayaddan hilibkii doofaarka ilaahay kayrkii wixii loogu dhawaaqay oo siyuuti waxau odhanayaa ay maa dubixa cala smin hayri magacanka allahayn wixii lagu gowracay magacanta asnaamta iyo wixii la mid ah waxaa la mid ah walow bismillaahiba ha la yidhaahdee ilaahay kayrkii wixii loo gowracay een alle loo gowricin wamaa uhilla ligayr illaah waayo sida ilaahay cibaadada salaada u leeyahay ayuu gowracana u leeyaho fasalli lirabbika wanxar wadaadna wax looma qali karo jin iyo insitoona wax looma gowrici karo ilaahay unbaa wax loo gowrici karaa oo gowraca loo badhax tirayaa magaciisana lagu magacaabaya bismi illaahi allaahu akbar waxaa muxaramaadkii ka mid ah tii siriirtay ama dabanteyntii qoorta meel la gashay naqasku ku dhegay sidaa ku dhimatay waa almunkhaniqa waa sidii wax cunaha la qabtoo kale naqasku ku dhegay marka iyada ama qoorta meel la gashay ama meel ku dhacday marka waa tii intay dabantay oy meel gashay ama siriirtay sidaa naftu kaga baxday naqaskii intuu ku dhegay waa munkhaniqa almawquuda waa tii la ganacgooyey ee sidii bud loogu waday ama dhagax naftu kaga baxday almutaradiya waa asaaqidatu min culwin ilaa suflin meel saratii ka soo dhacday saa ku dhimatay annatiixa waa tii tu kale ay herdida ama madaxa ay ku dhufatay ee sidaa ku dhimatay wamaa akala sabuc wixii dugaagu cunay muxaramaadka oo dhan waxaa laga soo reebay ilaa maa dakaytum waxaad gowracdeen mooyaane oo tan meesha ka soo dhacday ama la herdiyey ama layacni ganacgooye la garaacay ama siriirtee meel ku dabantay haddii inta naf lagu gaadho la gowraco dee waa xalaal laakiin haddii la gaadhi waayo sidaa ku dhimato dee waa bakti ee ma bannaana wamaa dubixa cala nusub waxaa jirtay dhagaxaan kacbada hareeraheeda la taagtaagi jiro asnaam ahaydoo ay intay wax u gowracaan ka barakaysan jireen marka dhagaxaanta la taagtaagay iyo asnaamta wixii loo gowracayna waa xaaraan wa an tastaqsimuu bilaslaam waxaa kaloo laydinka xarimay yacni qoryaha inaad ka faashataan oo intay qoryo soo qaataan ayaa midna waxay ku qori jireen ifcal midna laa tafcal midna laa shay marka qoriga laa tafcal hadduu soo baxo waxay odhan jireen muraadkiiyo meeshaan u soconnay waan ka joogsananaa ifcal hadday usoo baxdo way ku dhaqaaqi jireen laa shay hadduu soo baxo way ku celin jireen ilaa labadaa midkood usoo baxayo ifcal ama laa tafcal marka qoryahaas ayay ka faashan jireen markay muraad leeyihiin ama ay wax doonayaan inay sameeyaan faalka qoryaha unbaa la xusay laakiin wax kasta oo la baasaysto ama laga saadaaliyo ama laga faashado xaaraan buu noqonayaa ama ha noqdo dee waxa weeyaan bun la kariyo ama foox la shito ama qori la tuuro ama dhulka oo la xariiqo noocu doona ha noqdo wax alla wixii laga faashado iyadoo muraadkaa in lagu socdiyo in laga joogsado la eegayo wax bannaan ma aha oo dee laacad waa walaatiyaar ah ashyaada iyo makhluuqaadka iyo asminada iyo amaakinta in la baasaystana ma bannaana ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu muxaramaadka ku sheegay hayra muxili saydi wa antum xurum marka cumrada ama xajka la xidhan yahay ama xuduudda xaramka lagu jiro ma bannaana ugaadha berriga tabaddu way bannaantay oo wa uxilla lakum sayidulbaxri maa dumtum xuruma badda adigoo xraaman haddaad iska soo marayso waad iska ugaadhsan kartaa kalluunka iyo ugaadha badda oo dhan laakiin saydulberri ayaa laynaga xarimay waa taxriimu saydi ilberri fii xaali lixraam waxaa kaloo laynoo diiday laa tuxiluu shacaa'ir allahi wala shahr alxaraam wala alhadya wala alqalaa'ida walaa aamina albeyt alxaraam inaan la xalaashan oon xurmadooda meel lagaga dhicin shacaa'irta waaweyn ee diinta astaanta iyo calaamadda u ah waxyaa badan baa lagu fasiro waxaa ka mid a manaasigtii xajka iyo cumrada iyo hadigii inaan lagu xadgudbin laakiin waxaa ka caamsan in la yidhaha xuduuddii iyo wuxuu ilaahay jideeyo o dhan taxliil iyo taxriimba waxyaabaha alla uu sharciyeeyey xalaal iyo xaaraanba ha ku xadgudbina oo wixii xalaalana xalaashada wixii xaaraanna xaaraansada wixii xuduud iyo soohdin laydiin dhigayna ha ka tallaabsanina ee ilaaliya bishii xurmada lahayd ha ku xadgudbina oo ha xalaashanina oo dagaal iyo wax la mid ah ha bannaysanina ilaa in laydinku soo qaado mooyaane ashahru alxaraam ashu waa jinsiyo oo waxay ku dhacaysaa jinsu lashhuri alxurum afartii xurmada lahaaba dilqacde iyo dilxijo iyo muxaram iyo rajab afartoodiiba waa soo gelaya marka dagaal ha banaysanina in laydinku soo qaado mooyaane haddiise laydinku bilaabo dee gacmaha laaban maysaane waxba idin iska celin oo ashharu lxaraamu bishahri alxaraam waalxurumaatu qisaasun baqaraynu ku soo maray walaa aamiina albeyt alxaraam waa dadkii u qastayay beytka alleh marka aamiina waa min ama ay qasada aamiinna waa bimacna alqaasidiin sidaa darteed marka faatixada la dhammeeyo salaada aamiin aynu leenahay miimka in la shado ma bannaana oo haddaad tidhaahdo sida dadka qaarkood aamiin waa kuwii u qastayey maaha macnihii ilaahuna aqbal allahuma stajib ducaanaadi macnihii waa isbedelaya laakiin miimka waa in la fudaydiyo on la shadin oo aamiin aamiin ha qaban fudaydiyo aamiin waayo iminka miimkaa shadan waa bimacna alqaasidiina kan kaleen shadnayna waa allaahuma stajib ducaana ilaahu ducadeeda aqbal ilan ducaa ku jirta suurat lfaatixa marka beytka ilaahay kuwii u qastayeena ha xalaashanina oo macnaha ha dilina naftooda xoolahoodana ha dhicina macnuhu waa sidaas waxaa kaloo aayaadka ku sugan wujuubu taahuri lilxadathi alsgari walakbar aw tayamum cinda faqdi ilmaa'i aw ilcajzi can isticmaali ilmaa waajibnimada salaaddii in loo tahaaro qaato xadadkii yaraa iyo kii weynaa labada kii kugu qumaba iyadoo biyaha la adeegsanayo haddii la waayo ama la isticmaali kari waayana dee la gebagabaysto sidii suuratu nisaba inagu soo martay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum acdaadii wuduugaa la tilmaamay idaad horta waa darfun limaa yastaqbilu min azamaano markaad uba kacdaanee dee la istaaga ma aha ila markaa salaadiiba loo kacyi waa idaa aradtum an taquumuu ila asalaa markaad doontaan ama aad damacdaan inaad tukataan dee tahaaro qaata faqsiluu marka waa xadatul asqarkii baa lasoo hormariyey oo wejiyadiinna maydha gacmihiinna maydha ilaa xusullada waxa weeye lugihiinna madaxiinna masaxa dhagihiina waa soo gelayaan waayo xadiidku wuxuu aha aludanaani min alra'si marka waana hal mar oo biyihii loo qaatay madaxee lagu masaxay madaxoo dhan inta xagga hore lagaga bilaabay xagga dambe la gaadhsiiyey lagu soo celiyey qoyaankii ku hadhay uunbaa dhagahana gudahooga iyadoo labada farood ee murdisada gudaha la marinayo suulkana dusha lasoo marinayo ee biyaha madaxa lagu masaxay uunbaa dhagahana lagu masaxayaa waayo dhaguhu dee waa min alra'si sidoo kale madmadadii iyo istinshaaqii iyo cukurada ama kafeynkii ugu horreeyey intaan gacmaha la gaadhin dee nusuustii kaliya axaadiidtii qur-aanka fasiraysay ayay ku sugan tahay cukurada gacmaha intooda hore in la maydho iyo sandaarsigii iyo luqluqashadii waatay axaadiida nebiga sala allahu calayhi wasalam ee sifaysay qaabkii weysada nebiga ayay ku caddahay xubnihii kaloo dhanna way ku dhan yihiin halkan wa aydiyakum ila almaraafiqi iyo wa arjulakum ila alkacbayni khilaaf baa ku jira khilaafku wuxuu yihi ilaada haddii haayo laga dhigo hal ilgaayatu tadkhulu fi lmugaya haayadu waxa dambe la haayeynayo ma soo hoosgelaya haayadii oo imika markaad tidhaahda gacmihiina maydha ilalmaraafiqi ilaa suxullada laga gaadhayo haayadii waxa weeyaan waa ilaa suxullada waxa la haayeynayo muqayihuna waa waxa ka horeeya waa gacmihii marka suxulladan la haayeynayo laleeyahay ilaa laga gaadho suxullada maydhiga miyay soo gelayaan mise soo geli maayaan waayo khilaafku waa maa bacda ilaa hal yadkhulu fimaa qabla ilaa fimaa qabla ilaa baan ujeeda cafwan ilaada waxa ka dambeeya haaye marka laga dhigo waxa ka horeeya waxaan ka dambeeya ma soo gelaya oo maqsuulkii wixii la maydhayey maraafiqda iyo kacbeynku ma ku jiraan mise biyuhu way soo gaadhayaan uno iyagu maqsuul ma aha sida saxiixa ah way soo gaadhayaan oo maraafiqda iyo kacbeynku waa maqsuul la maydhayo oo lugaha iyo gacmaha raacayo ka hadhi maayaan si ishkaalkaana looga baxo culimmada luqadu ay yidhaahdaan maa bacda ilaa laa yadkhulu fimaa qabla ilaa si aynu ishkaalkaa uga baxno waxay culimo badani ku fasireen ilaadan inay tahay bimacnaa maca si ay u faa'iidayso qusliga inuu soo gelayo waxa ilaada ka dambeeya oo sida wayasidkum quwatan ilaa quwatikum ay maca quwatikum ayaa lagu fasiray tanna ila almaraafiqi maca almaraafiqi oo la maydhayo ila alkacbayni maca alkacbayni oo la maydhayo laakiin halkaa ma la dhaafinaya mise lama dhaafinayo iyaduna waa khilaaf kale laakiin qowlka raajixi waxa weeye qur-aankana wuxuu joojiyuun ila almaraafiqi iyo ila alkacbayni axaadiida sixaaxa ku sugan ee sifaysay weysadii nebiguna waxay gaadhsiiyeenuun ila almaraafiqi iyo ila alkacbayni marka kuraamaha iyo suxullada waa la maydhayaa laakiinse la dhaafin maayo sida raajixa ah saxaabada ku ijtihaaday inay dhaafiyaanoo ilaa dee cududda ay ku dhoweeyaan lugahana ilaa kubabka sida abu hureyre oo kale culimmadu waxay yidhahdeen lana maara waa laa maa ra'a riwaayadiisa ay noo sugnaato dee xadiidku wariyey waa ila alkacbayn iyo ila almirfiqayn laakiin ra'yiga uu arkiyo ijtihaadkiisu inooma sugno eh riwaayadiisaynu qaadananaa oo waxa uu wariyey waa kacbaynka iyo marfiqaynka marka laakiin de waa masalo khilaafiyahoo in la dhaafinay inaan la dhaafinin laakiin raajixu waa inaad ku joojiso halkaa kitaabka iyo sunnadu ay ku joojiyeen waa xadatul asqarkii kaasi xadatul akbar hadduu yimaado dee waa maydhigii wain kuntum junuban baana tusaale u ah fatahharu oo tahaaro qaata bimacnaa maydha weeye gebagabaysigii oo xadatul akbar iyo asqar labadaba lagu rafcinayo waxa mihaalo ah de wain kuntum marada aw calaa safarin aw jaa axadu minkum min alghaayiti aw laamastumu nnisaaa falam tajiduu maa'an fatayamamuu saciidan ayiba haddii aada bugtaan oo macnaha biyihii aydaan isticmaali karay ama se aad socoto tihiin oo macnaha biyo aad weydaan saynu hore usoo tilmaanay fii suurati nisaa safarku ma banneeyo tayamumka laakiin waxa loo cabiray waa madinatu faqdi ilmaa waxaa loo filanayaa oy u badan tahay kol haddii socoto la yahay biyo inaan la wadan haddiise biyo la wato dee fatayamamuu maahe waa faqsiluu ama fataharu aw jaa axadu minkum min alghaa'iti oo waxa weeyi xadatul asqar kiibuu mitaal u yahay oo markaa soo xaajo gudataan aw laamastumu nnisaa waa xadatul akbarkii oo waa jimaacii markuu dhaco waana edebta qur-aanka oo in lamsi iyo taabasho laga cabiro waxa weeyaan jimaacii haweenka marka intaasi dhacdo falam tajiduu maxay daliil u tahay alabulmaa marka hore waa la deedeeyey waase la waayey oo qof aan waxbaba doondoonin lama yidhaahdo dee falam tajid waayo mabaa doondoonine maxaad weydi marka marka la doondoonee la waayo dee fatayamamuu saciidan ayiba saciidanna wayna soo marto ama waa kullu maa tasaacada calaa wajhi alard ee dhagax iyo geed iyo gidaar iyo ciid iyo dhul wuxuu doono ah waa qowl qawi ah ama saciidan ayiban ay turaaban aahiran waa ciid aahiro wax kaa soo raacaya laakiin waxaynu tilmaanay sida raajixa haddii ciid daahira la hayo inay iyadu asal tahay in la waayo mooyaane waayo dee axaadiidtii nebigaa tilmaamayso wajucila turbatuha lii tahuuran iyo nebigu inuu afuufayo dee gacmaha haddaan wax soo raacin muxuu afuufaya waa ciid wax ka soo raaceen gacmaha marka iyadaa asala in la waayo mooye minhuna way sii xoojinaysaa waxay yidhahdeen culimmadu min marka tabciidiyo laga dhigo waxa loo adeegsadaa meel wax kaa soo raacaya dhagaxyo geed iyo gidaar dee waxba kaa soo raaci maayaan laakiin ciidda markaad ku dhufato waxbaa kaa soo raaciyo dee nebigu wakaa iska afuufay boodhkii uma nafaqa fiihima waxaa kaloo alla subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay aayaadkan altadkiiru biاlnicam wاlmawaahiiq wاlmri biاlqisti fi اlxukmi wاshahaada waxaa laysxasuusiyey nicmooyinkii ilaahay dadka uu galay waxaana la amray toosnaanta iyo cadaaladda xagga xukumka iyo markhaatiga ya ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina lilahi shuhadaءa bاlqisط walaa yajrimanakm shana'anu qowmi calى an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa dabeed waxaa la tilmaamay ya ayuha aladiina aamanuu dkuruu nicmat allahi calaykum waa nicamtu ilaahay u galay inay gartaan waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay bacdu axwaali ahli اlkitaabi fii naqdihim اlmawaahiiq kuwii kitaabka la siiyey yahuud iyo nasaara mawaaqifoodii wax ka mid a siday ballanta u burinayeen ee aanay waxa weeyaan marnaba uga soo baxay walaqad akhada allahu miihaaqa bani israa'iila wabacatnaa minhum itnay cashara naqiiba ilaa aakhiri alaayaat allah waxa uhi subxaanah yastaftuunaka waxay ku fatwo weydiinayaa nebi muxamedow yastaftuunaka waa talabu lfatwa fatwo iyo jawaab bay ku weydiinayaan yuftiikumna allah idinka jawaabayo oo idiin bayaaminaya waxaad i weydiiseen weeyi allah waxa uhi yastaftuunaka nebi muxamedow way ku fatwo weydiinayaan oo ay fii sha'ni alkalaalati arrinka kalaalada dhexalkeeda ayay kaa jawaab weydiinayaanoy ku su-aalayaan arrinkeedu sida uu yahay qul waxaa tidhaa nebi maxamedow allahu alla ayaa yuftiikum idinka jawaabaya oo idiin caddaynaya fi lkalaalati ay fii sha'ni alkalaala kalaalada dhexalkeeda allah idiin caddaynaya waa kan in imru'un halaka waa fatwadii rabbi uu bixiyey in imru'un ay in halaka horeynuu soo maray inta shardiyadiihi dee ficlu shardiga iyo jawaabka isku xidhaaya asmaada ma gashe ficil ficilkan dambe fasiraya usoo qadar oo imru'untana faacil ka dhigtoo rafciya marka in imru'un ay in halaka hadduu dhinto imru'un ruux halaka hadduu dhinto huwa ruuxaas halakana marna waa halaaga cadaabku la socda marna waa dhimashada caadiga ah imika waa mowdkii bimacnaa maato oo caadi ah marka in imru'un halaka ay in halaka imru'un halaka ruux hadduu dhinto laysa xaal aan u sugnayn lahu ruuxaasi waladun ilmo u dhalay iyo walad walatoona iyo waalitoona oo asal iyo faractoona ma jira xawaashi uun ku xeersan mooye oo walahu u sugnaaday kaa dhintay ukhtun gabadh ay walaala yihiin ay u sugnaato iyaduuna dhaxalkiisa ay u soo joogsato falahaa waxa u sugan gabadhay walaalaha ayeen ruuxaa dhintay nisfu maa shay kala barhkii shaygaasoo taraka uu ka tegay huwa ruuxaasi yacni xooluhuu ka tegay kala barh bay gabadhay walaalaha ayeen qaadan baaqigiina dee casabo cidda ugu dhow ayaa qaadan wa huwa isagu ninkaa qofkaa halaagsamay walaalkii oo huwa walaal lama soo sheegine sidee loogu celinayaa waxaa la yidhi waa nadiiru lukhti wa muqaabiluhaa ukhtada lasoo sheegay waa kii u dhigmayay ama kasoo horjeedo walaalkii ah gabadh ay walaalayiin kol haddii la sheegay ninkay walaalahayen baa kasoo horjeeda isagunbaa damiirku u noqon marka wahuwa walaalkii ay meydkaa dhinta ay walaalaha ahaayeen ee ninka ahaana yarihuhaa gabadhii wuu dhaxlayaa yacnii ta dhimatay gabadhaa hadday tahay ay walaalaha yihiin oo walaalkii walaal uuni uu ka hadhay wa huwa walaalkii yarihu waa dhaxlayaa haa walaashiisa dhimatay wuu dhaxlayaa in lam yakun haddaanu ahaanin lahaa walaashii waladun ilmo iyo walad walatoona iyo waalitoona fa in kaanataa haddaba hadday ahaadeen hablaha dhaxlayaa itnatayni laba hablood hadday ahaadeen oo meydka dhintay ay walaala yihiin hadday ka bataanna waa uun la mide falahumaa labadii hablood ay meydka wada dhasheenay walaalaayeen waxaa u sugan athuluthaani saddex meeloodow laba meelood mimaa kii xaal uu ka mid yahay thuluthaankaasi taraka uu ka tegay huwa meydku wain kaanuu hadday ahaadeen meydkaa kalaalada ah rag iyo dumarba kuwa dhaxlayaana hadday ahaadeen ikhwatan walaalo waa min baabi takliib oo xaggii mudakarkunba la cabiray ee ikhwatan waa akhawaatin waxbaa caddaynaysa rijaalan wa nisaa'anta dambe wain kaanuu hadday ahaadeen kuwa dhaxlaya meydku ikhwatan walaalo walaalahaasoo rijaalan rag ah iyo wa nisaa'an haween rag iyo dumar isku jira oo ikhwa ashiqaa iyo shaqaa'iq ama liab li'um kuma jiraane hadday sidaa ahaadeen kuwa meydka kalaalada dhaxlayaa falidakari labkii waxa u sugnaaday midlu xadi lunhayayni labada dhadig dheeftoodii wax la mid ah oo labadii hablood labada qoray kala qaataan intaa in la miduu qaadan oo keligiibuu laba qori isagu qaadan iyaguna labay mid mid u kala qaadan waa libinlaab yubayinu allaahu ilaahay waa idiin caddaynayaa lakum idinka ay xukmal kalaalati wa saa'ir alaxkaami kalaaladan xukumkeeda iyo axkaamtii kale ee lasoo sheegayba rabbi waa idiin caddaynayaa an tadiluu lianlaa tadiluu si aydaan u hallaabin oo u hanoontaan wallaahu allana bikulli shay shay walba caliimun kii u ogaal iyo cilmi badan weeyi bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu lmaa'idati madaniya aayaadkeeduna waa boqol iyo labaatan aayadood yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquudi uxilat lakum bahiimatu lancaami ila maa yutla calaykum gayra muxili saydi wa antum xurum ina allaha yaxkumu maa yuriid allah waxaa wuri yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow awfuu oofiya bilcuquudi ballamada oofiya uxillat waxaa laydiin xalaaleeyey lakum idinka bahiimatu lancaami nicmoolayda mayeedhaankeedii waa laydiin xalaaleeyey geel iyo lood iyo adhigiiba ilaa maakii mooyaane yutlaa ay sayutlaa laydinku dul akhrin doono calaykum korkiinna mooyaane oo muxaramaadka xurimad calaykum lmeyta ku iman doonta mooyaane hayra muxili saydi damiirka lakum ka xaale waxaa nicmoolaydaa laydiin xalaaleeyey hayra muxili saydi ugaadha kuwa xalaashanaya hayrkood xaal aad tihiin wal xaalna aan ugaadha xalaashanayn antum idinku xurumun aada xarman tihiin oo cumradii ama xajkii idiin xidhan yahay oo muxrimiin aad tihiin waxa kaloo la mida idaa kuntum fii xuduudi alxarami xuduudda xaramka markaad soo gashaanna ama ixraamnow ama ha ixraamnaani xuduudulxaramna saydku waa kaaga mamnuuc oo shimbirtiisa in la duuliyo ayaan bannaanayn in la ugaadhsado hadalkeeda badaaye ina allaaha alleh yaxkumu waxa uu xukumayaa maa yuriidu waxa uu doono ayaa alla uu xukumayaa oo laa mucaqiba lixukmih wax xukumkiisa ka daba tegi karaana ma jiro oo waa facaalun limaa yuriid yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow laa tuxiluha xalaashanina shacaa'ir allaahi ay shacaa'ira diin illaah ilaahay diintiisa calaamadaha waaweyn ee lagu aqoonsado ha xalaashanina oo ha ku xadgudbina weeyaan macnuhu oo rabbi wuxuu xalaaleeyey iyo wuxuu xarimay iyo wuxuu jideeyey dhowra oo ilaaliya oo ha ku xadgudbina marka xajkii iyo cumradii iyo manaasigtii iyo hadigiina waa ka mid wala shahra alxaraama bishii xurmada lahaydna ha ku xadgudbina waxaa looga jeedaa ay ilashhuru alxurum bilihii xurmada lahaana ha ku xadgudbina oo dagaal dhexdooda ha banaysanina in laydinku bilaabo ood wax iska celisaan mooyaane idinku ha bilaabina walalhadya hadyigiinna ha xalaashanina oo waxa xaramka loo wadee lagu gowracayo dhexda ha u gelina oo ha qaadina ama ha waxyeelaynina walalqalaa'ida walaa dawaati alqalaa'idi kuwa yacnii waxay qoor suridda ama qoorta in wax loo suro kuwa u saaxiibka ana ha ku xadgudbina oo ha waxyeelaynina marka waxaa la yidhi waa un cadfu tafsiiroo dawaatulqalaa'id waa un hadyiga oo waxaa calaamad iyo astaan u ahaan jirtay neefka xaramka loo wado qoorta in wax loo suro si loo aqoonsado inuu yahay hadyi xaramka loo wado oon cidina ugu xadgudbin marka walal qalaa'ida walaa dawaati alqalaa'id kuwii qoorta wax loo sudhay ama loogu xidhayna waa hadigii uune ha ku xadgudbine iska ilaaliya walaa aamiina kuwa u qasdayana ha ku xadgudbina albeyta beytkii alxaraama ee xurmada lahaa oo kuwa cumraysanaya ama xajka u socdana ha ku xadgudbina naftooda iyo xoolahooda toona yabtaquuna xaal ay dalbayaan kuwa xaramka u qastayaa fadlan dheeraad oo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaado kuwa risiq rabbi raadsanaya ay yihiin iyo waridwaanan raalli ahaansho rabbi oo markay cumraysanayaan ama ay soo xajayaan dee waxaa la yidhaha waa xajun waxaajatunoo iyagoo xajiyaya ama cumraysanaya ayaa tijaaro iyo ganacsi inay la tagaan ama ka soo qaataanna ay u bannaantahay mubaax tahay waidaa xalaltum marka aad xalaalowdaan fastaaduu ugaadhsada ugaadhii berriga ee laydiin diiday sow lama odhan khayra muxilli saydi wa antum xurum bay ku qaydnayd kol haddaad ixraamkii ka xalaalowdaan dee iska ugaadhsada oo aydaan xaramkiina xuduuddiisa ku jirin labadaa shardi waa in xuduudul xaramna aydaan ku sugnayn oo xalaasha aad u baxdaan ixraamkiina aad ka xalaalowdaan markaa waa idiin bannaantahay laakiin ixraam haddaa ku jirtaan xataa xuduudulxaram haddaa ka baxsan tihiinoo xalaasha aad joogtaan idinma bannaano ugaadha berrigu ilaa aad ka xalaalowdaan ixraamka amarkan fastaadu waxay culimmadu yidhaahdaan alamru bacda alxadri yacuudu ilaa maa kaana calayhi qabla alxadri shayga in lays amro marka la xarimay dabadeed wuxuu amarkaasi u noqonayaa uun taxriimka hortii wuxuu ahaa shaygaas marka iminka amru sayid qabla annahyi wuxuu ahaa dee mubaax marka ibaaxadii unbuu noqonaya oo jalaaleynku waa ka odhanaya ay amra ibaaxatin ilin waajibkuguma aha inaad ugaadhsatee waxay uun la mid tahay faidaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi wabtaguu min fadli illaah salaaddii marka la dhammeeyo arlada ilaahay ku foofa oo risiqiina raadsada dee waajibkuguma ahe waa mubaax xaaladii salaaddii haddii lagaa manciyey kol hadday dhammaatay waa mubaax way ku bannaantae bannaankaaga iyo baylahdaada ku foof weeye walaa yajrimannakum yaanay idinku xambaarin shana'aanu qawmin qolo colaadda iyo nacaybshaha u qabtaan an saduukum lian saduukum inay idinka manciyeen darteedna aada yacni u nacdeen oo colaad ugu qaadeen can ilmasjidi alxaraami masaajidkii xurmada lahaa qolo diidmaday idiin diideen darteed cadaawadaad u qaadeen yay idinku xambaarin an tactaduu inaad ku xadgudubtaan wa tacaawanuu isu kaalmaysta calalbiri samafalka iyo wataqwa alla ka cabsiga oo walaa tacaawanuu haysu kaalmaysanina calal idmi dembiga iyo walcudwaani xadgudubka wattaqu llaha allana ka baqa waaye ina allaha alleh shadiidulciqaabi ciqaabkiisu waa miduu daran yahay halkan dee waxaa ku jirta cadaaladda islaamka iyo xaqnimada diinta islaamka waxaa la amray kuwii xaramka ka hor joogsaday caamulxudaybiya ee nebi moxamed iyo saxaabadiisii oo xaramka u socday yidhi wallaahi idaydaan gelayna halkaa ka noqda ee colaadda iyo cadaawadu dhexdooda ay dhacday baa la leeyahay cadaawaddaa darteed haddana ha ugu xadgudbina ee garsoor iyo cadaalad kula dhaqma marka dee waa halkay soomaali ka tidhi gaal dil gartiisana siisoo maaha marka macnaha ama gar waa loo islaam gaal iyo muslim wixii mucaamalaad iyo dhaqan dadka dhex maraya ee lagu ballamo ama laysku ogyahay in lagu xadgudbo ballanta laysaga baxo waa xaaraan muslim iyo gaalba markaa gaalka gaalnimo inaad u dulmido ama ugu xadgudubto ama ammaanadiisa u khiyaamayso kuma bannaana dadka dibadaha tegay qaar ba haysta kol hadduu gaal yahay wixiisa qaad khiyaamee ballanta kaga bax waayo waa gaal waa xaaraan muslimka siday mamnuucu tahay inaad ballan kaga baxdo ama aad khiyaamayso ayaa gaalkana aanay u bannaanayn waayo islaamku mucaamalada guud ee lagu wada dhaqmayo wuu dhowray gaal iyo islaamba xadgudubkuma bannaana oo xataa gaal haddaad dilayso dee waata laynaga xarimay dumarka iyo caruurta iyo waayeelka iyo kuwa sawmacadooda ku cibaadaysanayeen dagaalba ku jirin in la laayo diinta way xarimtay axaadiis nabi baana kusoo aroortay sal alla alay slam waayo waa xadgudub nin aan kulaba dagaalamayn inaad gurigiisi iyo sawmacadiisii ugu tagto oo kuwa aan dagaalka ku jirin halaynina nebiga ayuu ku odhan jiray mujaahidiintu markay dagaalka u baxayaan oday gaboobay ha dilina ruux dumara ha u dhowaanina ilmo caruura ha taabanina kuwa maanta jihaadka sheegtaana dee waa idinka arkay rag iyo dumar caruur iyo ciroole yar iyo weyn masaajidadaaba lagu gubaya laakiin waa fasaad dee jihaad ma aha sidoo kale waidaa qataltum fa axsinu lqitla baa nebigu yihi sal allahu alay wasalam markaad wax dilaysaan qaabkaad u dilaysaan hagaajiya oo qurxiyo wanaajiya oo inaad googoyso gaalka ama aad gubto ama aad dhulka jiijiido waa ma banaana waayo islaamkay sharaf darro iyo yani waxa weeyaan meelka dhac ku noqonaysa aadaabtiisa iyo xuquuqda diinta lagu yaqaan marka xuquuqda cidda dhowrtay gaal iyo islaam dad iyo dunyo xayawaan iyo xoolo cid walba waa islaamka laakiin kuwa gaalada ilaah iyo rasuulkiisaba xuquuqdooda dayacay maanta markay yidhaahdaan xuquuqul insaan waxaynu leenahay kii allaba dayacde eh maku dad baydin garana ma dunyo waa maya alla waxau yihi xurimad waa laydinka xarima calaykum korkiina almeytatu ay akluha aklu lmeyta oo taxriimku daatada dee kuma socdee cunideedi iyo isticmaalkeediibu ku socda oo ay aklu lmeytati baktiga cunidiisii baa laydinka xarimay iyo wadamu dhiiggii shubmayey daman masfuuxan dadka khuraafaadka iyo shayaadiinta la shaqaysta qaar baa ku odhanaya neef cadqal butaacada ugu horraysa weelka u dhig waraabi wuu ku bogsane waa shaqadii jinka iyo shayaadiinta maaha waxa islaamka walaxmu lkhinziiri iyo doofaarka hilibkiisana waa laydinka xarimay inaa cuntaan iyo wamaakii uhillo loogu dhawaaqay ligayr illaahi alla waxaan ahayn bihi maaga ee magacanka alla ahayn lagu gowracay ama ilaahay cid aan ahayn loo gowracay waalmunkhaniqatu iyo tii siriirta ama dabantee sidaa ku dhimatay iyo waalmawquudatu tii la ganacsooye sidii bud loola dhacaya ku dhimatay ama wax kale iyo waalmutaradiyatu tii shalwatee meel dheer ka soo dhacday sidaa ku dhimatay iyo waalnatiixatu ay ilmanduuxatu waa faciilo oo bimacnaa mafcuulo ah tii la hirdiye madaxa lagu dhuftay ilaa ay ku dhimatay waa laydinka xarimay iyo wamaa kii akala sabucu dugaagu uu cunay ilaa maa dakaytum waxaad gowracdeeneed nolol ku gaadheen mooyaane oo wixii aad yacni nolol intaa ku gaadheen haddaba wixii dee akligiisu bannaanaa ilayn isaga khansiir nolol iyo nolol la-aanbu muxaram buu ka ahaa laakiin xoolihii xalaasha ku ahaa tii meel ka soo dhacday tii dabantay tii la ganacgooyey tii la herdiyey tii dugaagu cunay xoolihii xalaasha hilibkoodu kuu ahaa waxaad naf ku gaadheed gowracdo waa kuu bannaan yihi iyo wamaakii baa laydinka xarimay dubixe la gowraco cala nusubi dhagaxaanta la taagtaagay iyadoo lagu tacdiiminayo asnaamta lagu dul gowracay wixii asnaamta iyo dhagaxaanta lagu dul gowracay iyadoo lagu weynaynayana waa laydinka xarimay iyo wa an tastaqsimuu inaad ku faashataan bilaslaami quryahana waa laydinka xarimay oo istiqsaamku waa talabulqismi walxadi inaad nasiibkaaga iyo dheeftaada ku doonto qorigaad ka faashanayso talow maxaad yeeshaa waa laydinka xarimay allah waxau yihi daalikum madkuurkiinaa lasoo sheegay muxaramaadku fisqun waa daacad ka bax waa daacadii oo laga baxayo alyowma maanta ya-isa way ka quusteen aladiina wixii kafaruu gaaloobay min diinikum diintiina waa ka quusteen ee falaa takhshawhum ha ka cabsoonnina oo cududiinna iyo diinta taam noqotay markay arkeen waa idinka quusteene waxba ha ka baqanina iyaga wakshowni anigoo keliya iga baqa alla uu yidhi alyowma maantadan la joogo ashu waa cahdiya waana cahdi xuduuri ah oo maalintaa la joogay lafteeda ayaa machuud oo maalin carafo oo jimce casar jumcaad ayay ku soo degtay xajat lwadaac nebiga sala allahu calayhi wasalam allah waxau ihi alyowma maantadan la joogo waa maalintaa carafee xajatulwadaac rasuulka ay ku soo degtaye akmaltu waan idiin dhammaystiray lakum idinka diinakum diintiinii wa atmamtu waanan idiin taam yeelay calaykum korkiina nicmatii nicmadaydii islaamka wa kafaa biha nicma waradiitu raallina waxaan idinka noqday lakum idinka alislaama islaamkaan raalli idinka noqday diina dhaqan ahaan iyo diin ahaan inaad ka dhigataan wax kale raalli idinkama noqon haadihi alaaya waxay tilmaamaysaa diinta in la dhammaystiray oon waxna lagu soo dari karin waxna lagu goyn karin oo siyuuta waxaa u odhanayaa falam yanzil bacdaha xalaal walaa xaraam dabadeed xalaal iyo xaaraan dambe ma soo deginoo tashriicu halkaasuu ku taam noqday imaamkii daarulhijra maalik ibnu anasna wuxuu yihi aayaddan isagoo deliishanaya waxa uu yihi man ibtadaca fi lislaami bidcatan yaraaha xasanatan faqad zacama ana muxamadan khaana risaalata ruuxa islaamka dhexdiisa kusoo kordhiya bidco wuxuu isagu bilowdo diinta uu kusoo daray isagoo weliba u arkaya inay wanaagsanto odhanaya waa bidca xasana sida dadka qaarka ahlulbidcu ay yidhaahdaan maanta wuxuu yihi kaasi wuxuu ku andacoodoo sheegtay in nebi muxamed fariintii rabbi usoo dhiibay uu khiyaameeyey oo uu kala yacni barh ka tegay oo aanu wada dhyacni si dhammaystiran inaanu xilkii loo igmaday u wada gudan waxaa laga yaabaa ruuxu inuus yidhaahdo oo waa kuma qofka muslimkee u badrheeri kara nebi moxamed baa risaaladii loo dhiibay khiyaameeyey waxaa looga jeedaa imaa bilisaani alxaali aw ilmaqaal qofku haddaanu odhah cad ku odhan lisaanulxaalkiisaa sidaa ka turjumaya oo marka diinta intii nebi moxamed ogaa aad ku kaaftoomi weydeed wax ku soo darto macnaheedu wuxuu ka turjumayaa oo xaalkaagu uu tilmaamayaa wax nebi moxamed sheegay oo aanu isagu ku sugnayn ama uu ka gaabiyo isagu uu gaadhi kari waayey ayaan anuu gaadho aan ku soo daray macnahaa sidaa u dhacaya walow afkaagaba ha ka odhan marka waxaa la yidhahdo lisaalulxaali aqna can maqaalin oo lisaanulxaalkaaga ka xoog badan lisaanulmaqaalka carabka waxaad ku caddayso xaalkaaga iyo camalkaaga ka xoog badan imaamu maalik waxa wili waxaashaah nebi maxamedna waa ka nasahan yahay wixii loo igmaday inuu ka gaabiyo anu gudan ama wax ka reebay alla ilahay nebi maxamed taa waa ka reeban yaho waa ka nasahan yahay waqra'uu in shi'tum qowlahu tacaala alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diinan wuxuu yidhi haddaad doontaan aayaddan akhriya famaa lam yakun yowmaidin diinan falaa yakuunu alyowma diina maalintay aayaddani soo degtay waxaan diin iyo sharci ahayn maanta diin noqon maayo buu yihi maalik ibnu anas xilligii uu joogay xilligiisii innakuna maanta waxaynu leenahay ahlu bidacu waxay doonaan ha yidhaahdaan oo siday doonaan ahlu sunnaha u aflagaadeeyaane waxaanu uun leenahay maalik ibnu anas iyo shaafici iyo ibnu katiir dee ku dhiiran maayaane laakiin dadka hadalkooda soo warinaya ama ka soo xiganaya baa laga yaabaa wax badan inay ku yidhaahdaane laakiin dee waxay noqonaysaa uun iyaga laftoodana hadalkaasi inuu dhacaye kuwa annaguna waxaanu leenuhun hadalkaa maalik maalintaa uu yidhi famaa lam yakun yowmaidin diinan falaa yakuunu alyowma diinan maalintay aayaddaasi soo degtay waxaan diinahayni maanta diin noqon maayo marka maalik ibnu anas bal isagana hadda isku qaado ku dhiiro oo wax ka dheh anigu ma odhane wuxuu yidhi maalik ibnu anas isagoo hadalka sii wata walan yasluxa aakhiru haadihi alummati ilaa bimaa saluxa awaluha ummadda tan nebi muxamed aakhirkeedu ku hagaagi maayo awalkeedii hore wuxuu ku hagaagay mooye dee waa kitaabki iyo sunnadii nebi moxamed maana caleyhi wa asxaabi marka ninka maanta keenaya wax cusub oo ummadda ku hagaagayso hagaag maahe waa habow iyo baadi cad oon caad saarayn ahlu sunnuhuna bidaca markay diidayaan intii ilaahay iyo rasuulkiisu ay yidhaahdeen ee salafka iyo waxa weeyaan saxaabadii ka sugnayd unbay ku gaabsanayaan laakiin waxa weeyaan kolbadee meelo kale haddaad ku meeraysato madaaris baa loo qabtaa xaflad iyo qur-aankaa la dhibiceeyey iyo waxaan yacni maxalushaahidka meeshaba aan khusayn waayo madaarista ama oktoobar baa xafladda loo qabtaa ama nofembar ama muxarabe ma labiyo tobanka rabiicul awal ama bil baa lagu qaydaa waxaan shaqaba isku lahayn oon iskuba imanayn qul bifadlillaahi buu akhriyaya yaa u deliishaday bal ka soo saar waxa weeyaan kutubtii tafaasiirtae a'immada salafka salafan wa khalafan waxa yidhi waa dhalashadii nebiga midda kale laqad mana allaahu calaykum id bacata fiikum rasuulan ilaahay wuxuu ummadda ku galladaystoo ugu manno sheegtay bicadii nebi moxamed ilaahay waa idiin nicmeeyey nebi moxamed markuu dhexdiinna ka soo saaray bicada maad u dabaaldegtay iyadaabay ilaahay ku manaystay mu odhan bimiilaadihi dhalashadiisa ilan kiristanka iyo gaaladunbaa laga soo gaadhay miilaadulmasiix ciise maalintuu dhashay ama hebel maalintuu dhashay laakiin dadkii raggii rag aha iyo saxaabadii iyo diinteenna kuma sugna innakuna waxaynu leenahuun dee hadduu khayr yahay low kaana khayran la sabaquuna ilayh adiga hadday khalad qaacidadaasi agtaada ka tahay ibnu kaiir tafsiirkiisa waata ku taallee suuratulxaqaaf bal hadda ibnu kaiiro waad khaldantay anaa kuu saxayo orado kusoo dheh anigu maan odhanay wamaa akala sabucu ilaa maa dakaytum wamaa dubixa cala nusubi waan tastaqsimuu bilaslaam alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diinan baynu maran allah waxaa yidhi faman idura ruuxa loo dhibaato geliyo ee dan iyo daruura u qabato fii makhmasatin gaajo dhexdeed isagoo ku sugan ama fiida sababiye ka dhigo waayo fiidu sida laamta sababiye waa noqotaa cudibad imra'atun fii hiratin fii sababi hira sida xadiidka nebiga marka faman idura ruuxa loo dhibaato geliyo fii makhmasatin liajli makhmasa gaajo iyo baahi heshay darteed qofka daruura u qabato muxaramaadkii lasoo sheegay inuu cuno hayra mutajaanifin xaal uu yahay mid aan u iilanayn liismin dembi oo suyuudi waxa uu odhanayaa ka qaatici ariiqi waalbaaqi sida ninkii dariiqa galay ee dhuljiifka ahaa ee waddada muslimiinta goynayey si uu naftoodiiyo xoolahoodaba ugu xadgudbo ama ninkii imaamka muslimiinta u taliyay intuu ku baxay bannaanka u baxay sida kaasoo kaleu ku tusaalaynaya waxaa kaloo misaalu noqon kara qofku daruurada xadkii loo dhigay inaan u dhaafinayn oo qadarka naftiisa uu ku badbaadinayo uun uu ka qaato oo aanu xadgudbayn marka hayra mutajaanifin xaal uu yahay mid aanu iilanayn liismin dembi oo dembi dartii aanay daruuradani u qaban safaru macsiya ayay culimmadu haleeshiyaan socotada wuxuu u gelibay dembi hadday ahayd rukhsadani dee uma bannaana kaasi alla wuxuu yidhi fa ina allaha alla hafuurun waa kii dembi dhaafis badan oo bakhtiga waxay nafi u qabatee uu cunay waa laga dhaafay raxiimun waana kii ilaahay u naxariis badan oo naxariistiisa waxaa ka mid a bakhtiga naftu kuu qabatay inuu kuu baneeyey rabbi alla waxau ihi yasaluunaka waxay ku weydiinayaa nebi moxamedow maadaa maxaybaa uxilla loo xalaalaye lahum iyaga qul waxaad ku tidhaha uxilla waxaa loo xalaaleeyey lakum idinka laydiin xalaaleeyey aayibaatu waxyaabihii wanaagsanaa ee xalaasha ahaa iyo wamaa callamtum waxaad u soo qadartaa wasaydu maa iyo shay ugaadhi ayaa laydiin xalaaleeyey shaygaasoo callamtum aad wax barteen oo min aljawaarixi kuwa wax dhaawaca ah ama wax kasbada oo jawaarixda wayaclamu maa jaraxtum binnahaar igtisaabkana waa laydhaa ilan xayawaankii lagu ugaadhsanayo wuu shaqaynayaa camal buu qabanayaa min aljarxi dhaawacana waa lagu macneeyo dee waxbay dhaawacayaanoo shaygii lagu ugaadhsanayay xayawaankaa dee ilkaha wuxuu kusoo qabtay dee waa dhaawacay inuu dhintaaba laga yaabo oo nololba lagu gaadhin marka waxaa laydiin xalaaleeyey tayibaadka xalaasha ah ee wanaagsan ee dheef mooye dhib aan idin lahayn ama dheeftoodu ka badantahay dhibkooda iyo wamaa kii callamtum aad wax barteen oo yacni aad u tababarteen inaad ku ugaadhsataan oo min aljawaarixi kuwa wax kasbada ama wax dhaawaco ah waa xayawaankii ama shimbirihii lagu ugaadhsanayey aydii harimacadkii shimbiraha gorgorka iyo baaska iyo waa wixii noole ama xayawaanaad lagu ugaadhsanayo o dhan wax socdiya wax duulaba laakiin waxaa lagu shardiyey in la tababaray oo wax la baray mukallibiina xaala aad tihiin kuwa diraya shimbiraha ama xayawaanaadka aad ku ugaadhsanaysaan tucallimuuna xaal aad baraysaan hunna iyaga jawaarixdaa wax dhaawacaya mimaa kii wax ka mida aad baraysaan callamakum allaahu alla uu idin baray idinkoo wuxuu alla idin baray wax ka barayo oo aadaabta aad ku diraysaan iyo bisinka aad ku qabanaysaan iyo qaabka aad ugu ugaadhsanaysaan ayaad u tababaraysaan xayawaanka iyo shimbiraha wixii aad ku ugaadhsanaysaanba marka wixii qori ama leeb ama wax lamida lagu ugaadhsadayna waa mitla aljawaarix marka bisinkiina loo qabtay aadaabtiiyo shuruudiina la ilaaliyo alla waxa uu yihi fakuluu haddaba cuna mimaa kii wax ka cuna amsakna ay idiin qabtaan calaykum ay liajlikum idinka dartiin oo calaad waa bimacna laam idinka waxay idiin qabtaan maaha iyagu waxay qabsadaan wadkuruu kuna xusa ismallaahi ilaahay magaciisa calayhi ay calaa irsaalihi shaygaad ku ugaadhsanaysaan markaad diraysaan magaca rabbi ku dira oo bismillaahi qabadhaha aygii oo kale markaad diraysaan ama wixii la mid ah diristaad amrayso iyo bismillaahida ilan gowricii bay ka dhigantahe wattaqu llaha allana ka baqa waayo in allaha alla sariiculxisaabi xisaabtiisu waa mid ay dhaqso badan tahay jalaaluddiin asuyuuti wuxuu ku odhanayaa jalaalaynka yacnii xayawaanaadka iyo shimbiraha iyo noolaha lagu ugaadhsanayo ee wax la baray ilayn midaan wax la barin oon tababarayn ugaadhiisu xalaal ma aha haddaan la gowracin laakiin kala tababaree wax la baray xataa naf haddaanad ku gaadhin uu sii dhinto gowrac waxa u ah nafkaad wax ku ugaadhsanaysa inuu qabtay baa gowrac u ah markaa haddaba wuxuu yidhi inay tababaran yihiin wax astaan u ah wuxuu suyuudu yidhi wa calaamatuha an tastarsila idaa ursilat waa inay diranto marka la diro qabo markaa tidhahdo waa inuu dhaqaaqo ordade aydi hadduu dhaqaaqi waayo ma tababarade mucallam maaha wa tanzajira idaa sujirat marka la sajriye joog la yidhaahna waa inuu joogsado joogadoo yidha hadduu iska cararayo ma tababarade wa tumsika sayda walaa ta'kula minhu ugaadha waa inay qabatoonay cunin hadduu intuu qabto iskaga bilaabo aygii cuno ma tababare waa baktiya iska daa haddaanad nolol ku gaadhin eeg haddaad nolol ku gaadho mar walba haddaad gowracday waa xalaal kol haddaad nolol ku gaadho dee bisinka ku gowracday laakiin hadduu tababaran yahay magaca alle aad ku dirtay shimbiriyo ay wuxuu doono ha noqdo xataa haddaanad naf ku gaadhin kol hadduu mucallam ahaa waa xalaal waa halkay culimmadu yidhaahdeen fiihi bayaanu fadli ilcilmi waxaa ku sugan cilmiga fadliga uu leeyahay aayaddan lagu caddeeyey oo halkay kaga caddahay waxaa laga fadilay aygii wax la baray ka aan waxba la barin oo aygii wax la baray ugaadhuu qabtay iyadoon la gowracin hadday naftu ka baxdo waa xalaal kol hadduu intu kuu qabtay ag fadhiistay ilan wuu tababaran yahay laakiin kaan waxba la barin ugaadhuu qabtay haddaanad gowracin waa bakti xalaal kuu noqon maayo marka cilmi qiimaha uu leeyahay aydii buu kala sarraysiiyey kii la tababaray ee wax la baray iyo kii aan wax la barin marka waa fadlulcilm waxaa la yidhi mimaa amsakna calaykum waa sidaa suyuudi sheegayoo inuu adiga kuu qabtay waxa astaan u ah markuu qabto waa inaanu cunine ag fadhiisto hadduu dee cunid iskaga bilaabo isagaa qabsadee adiga waxba kuuma qaban marka inaad gowracdo mooye kuu xalaaloobi maayo allah waxau yihi alyawma maanta uxilla waxaa laydiin xalaaleeyey lakum idinka aayibaatu waxyaabaha wanaagsan ee xalaasha ah wa acaamu ladiina kuwii cuntadooda uutul kitaaba kitaabka la siiyana xilun xalaal bay idin yihiin lakum idinka wuxuu odhanayaa aysarka jaabir hoosta haddaad eegto raximahullah ay yani dabaaixu lyahuudi wnasaara ilan cuntadii iyo cabitaanka caadigii marka horeba xalaal buu ahaa gaal iyo islaam kii doona ha ku siiyo laakiin waxa la gowracay baa laga hadlaya markaa gowraca gaalku ilan xaaraan buu ahaaye kitaabigaa laga soo reebay oo yahuudiga iyo nasraanigu wuxuu gowracay ahlu kitaab weeyaane waa xalaal wa طacaamukum cuntadiinnuna xilun xalaal bay u tahay lahum iyaga ahlu kitaabka wاlmuxsanaatu ay wauxila lakum waxaa kaloo laydiin xalaaleeyey nikaaxulmuxsanaati haweenkii waxa weeyaan xorta ahaa guurkoodii oo min almu'minaati mu'minaadkii ah iyo wlmuxsanaatu wa nikaaxulmuxsanaati haweenkii dhowrsoonaa guurkoodiina waa laydiin baneeyo min aladiina kuwii ka mid o uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey min qablikum idinka hortiin aayaddan suurat lmaa-ida waxay khaas yeelaysaa cumuumka aayaddaynu ku soo maray walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna oo yacnii haweenkii mushrikaadka ah ha guursanina ilaa ay rabbi iyo rasuulkiisa rumeeyaan waxaa laga soo reebay waalmuxsanaatu min aladiina uutuulkitaaba min qablikum oo yahuudiyaddii iyo nasraaniyaddii iyadoo kaafirada kol hadday kitaabiyo tahay sida tacaamka ahlukitaabka loo banneeyey gowracooda ayaa haweenkoodana laynoogu banneeyey laakiin waxa cumuumkii baaqi ku oon waxba laga soo reebin walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu gaalada ha u guurinina haweenkiina muslimaadka ilaa ay rumeeyaan waxba lagama soo reebin oo gaalku ama kitaabi ha noqdo ama mushrig ha noqdo gabadh muslimada wuu ka caaganya waa ka xaaraan laa hunna xillu lahum walaa hum yaxiluuna lahunna dee dadkeenna mas-uuliyiinta qaarkoodna waxaad ka maqasheenba warbaahinta aw hebel gabadh qurux badan baanu ku casuumanaa onu kaga farxinanaa haddaba waa kaafir aan ilaah iyo rasuulkiisa toona rumaysnayn ma ictiraafuu kuu keenay baa daliil kuu noqon waa kaafir waa kaafir marka dee waxa weeyaan gabadha muslimadda ah waa ka muxaram nin gaalihii inuu u soo dhowaado ama kitaabi ha noqdo ama mushrig ha noqdo ilaahay waxau yihi muxsanaadka ahlu kitaabku iyo muxsanaadka yani kuwa xorta ee mu'minaadka ee dhowrsoonba waa laydiin baneeyey guurkooda idaa aataytumuuhuna markaad siisaan ujuurahunna meheradoodii shuruuddii kale dee guurku lahaana u dhammaystirto meherku waa ka miduune muxsiniina xaalaatihiin kuwa guursanaya oo hayra musaafixiina aan ka sinaysanayn sino muuqata walaa mutakhidii akhdaanin saaxiib zino oo hoose kuwa samaysanayana aydaan ahayn macnaha kor iyo hoostoona idinkoon uga sinaysanayn oo khidniga waxaa la yidhaahdaa wayna soo martee waa saaxiibu zinaha sirta ah yacni saaxiib hoose oo ka sinaysta in la yeesho weeyaan khidnigu sifaaxuna waa zinada caddaanka ee babliga ah markaa tu babligoo caddaan ah iyo tu qarsoon midna idinkoon yacni samaynayn yacni idinkoo guursanaya guur xalaala oon ka sinaysanayn tu muuqatiyo tu qarsoontoona waman yakfur ruuxa ka gaalooba biliimaani iimaanka faqad xabida alla ilaahi waa buray camaluhu camalkiisu waa buray wa huwa isagu fi laakhirati aakhire dhexdeedana min alkhaasiriina kuwa khasaaray ayuu ka mid yahay buriddan sida imaamu shaaficiy kayrkiiba ay qabaan waa man maata cala alkufri waa ruuxa riddada iyo gaalnimadii ku dhintay laakiin ruuxu intuu ridooba hadduu dib uga soo noqdo gaalnimada camalkiisii hore ma burayo oo xajkii dib ugu celi loodhan maayo wuxuu imaamku daliishaday waman yartadid minkum can diinihi fayamut wa huwa kaafirun faulaaika xabitat acmaaluhum fi dunya walaakhira marka wuxuu yihi qeydka fayamut wahuwa kaafirun ayaa mulaqa aayaadkan kale faqad xabita iyo kuwa lamidka ah qeydkaasa lagu qeydaya waa inuu ku dhinto haddii se aanu ku dhiman uu ka toobad keeno camalkiisii hore buri maaye waa u jiraya allah waxau yihi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow idaa qumtum markaad u kacdaan ee idaa aradtum an taquumuu markaad doontaan inaad u kacdaan ila salaati salaada xaggeedii oo inaad tukataan aada doontaan faqsiluu maydha wujuuhakum wejiyadiina markaad dee faahfaahintana fiqigeydin ugu tegi doontaan xuduudda acdaada iyo wax walba laakiin waa dul maranaawune faqsiluu maydha wujuuhakum wejiyadiinnii maydha wa aydiyakum gacmihiinana maydha ilalmaraafiqi maca almaraafiqi xusullada la jirkooda maydha oo xusulladuna maydhiga ha soo galaanoo maydha maaha gaadhsiiyeoo ku joojiye iyagana maydha oo wamsaxuu masaxa biru'uusikum madaxyadiina ay bishacri ru'uusikum madaxyadiina timahoodana masaxa oo ba'du ma lililsaaq ba mise waa litabciid shaaficiyadoo kale waxay qabaan waa tabciid oo xataa walow shacratan waaxida tinna ha noqotee qoyaanku waa inuu wuxuun gaadho laakiin sida raajixa ba'du waa lililsaaq in yacni masixidii lagu dhajinayo timaha oo dee toos loo marinayo laakiin tabciid ma aha waxaana ay faa'iideynaysaa markaa biru'uusikum in lagu caam yeelayo masxiga madaxa xadiidka nebigaana dee yani caddaynayo fa aqbala bihima wa adbar sifadii masxiga nebigu halkaa intuu ka bilaabuu qadaadka geeyuu ku soo celiyey dabeedna dhagaha masaxay wamsaxuu masaxa biru'uusikum bishacri ru'uusikum madaxyadiina timahoodiina masaxa wa arjulakum waxaad ku cadaftaa faqsiluudii ilan waa maqsuul yacni luguhu oo mamsuux maaho lama masaxayo waa la maydhaya marka halkan oo kale suyuuti iyo aimadu waxay ka qaateen iyo shaaficiyaduba wujuubu tartiibi bayna alacdaa xubnaha weysada in siday u kala horeeyaan loo tartiibiyaa inay waajib tahay waxaa u daliila dee waxa weeyaan alfaslu bayna alaydi waalarjuli almaqsuulati bira'si almamsuuxi yufiidu wujuuda atartiibi fii tahaarati hadihi alacdaa saasuu sayuuta odhanaya xubnihii la maydhayey kan la masaxayee lasoo kala dhexgeliyey wuxuu tilmaamayaa tartiibta siday u kala horeeyaan inaan la khilaafayn haddii kale maydhigana dhinac baa laysku marin lahaa masixidana dhinac faqsiluu maydha wujuuhakum wejiyadiinna iyo wa aydiyakum gacmihiinna maydha ila almaraafiqi maca almaraafiqi xusullada la jirkooda maydha oo wamsaxuu masaxa biru'uusikum ay bishacri ru'uusikum madaxyadiinna timahoodiina masaxa wa arjulakum faqsiluu wujuuhakum ku cadafo wa arjulakum lugihiinniina maydho ila alkacbayni maca alkacbayni kuraamaha la jirkooda la maydha wain kuntum haddaad ahaateen junuban kuwa janaabo qaba oo riyooday ama galmo galay fatahharuu tahaaro qaata macnaha maydha wain kuntum haddaad ahaateen mardaa kuwa bukoon biyaha isticmaali karin aw calaa safarin oo waa tanziilu alcaajizi mansilata alfaaqid waa inakii soo nidhi kii kari waayaa waxaa la dejiya mansilada kii waayeyba oo waa un isku xukun hadday ku ag yaallaan waxba kuuguma filla kol haddaanad samayn karin wain kuntum haddaad ahaateen mardaa kuwa buka aw calaa safarin ama socod korkii aad tihiin oo socoto aad tihiin aw jaa-a ama uu yimaado axadun mid oo minkum idinka idinka mid ihi min alghaa'idi meeshii hoosaysee xaajada lagu gudanayay xaggeeda uu ka yimaado waxaa lagu sarbeebayaa waa kinaaye aad soo xaajo gudataan waa xadatul asqar aw laamastuma ma a taabataan annisaa haweenkii oo yacnii aa galmootaan oo falam tajiduu dabeed aydaan helin maaan biyo bacda talabihi markaad doondoontaan dabadeed aad biyaba weydaan fatayamamuu u qasta oo ku gebagabaysta saciidan ciid oo tayiban daahir ah ama saciida waxa arlada korkeeda ku sugan tayiban oo wanaagsan oo daahir ah oo famsaxuu dabeed ku masaxa biwujuuhikum wejiyadiinna iyo wa aydiikum gacmihiinna minhu min asaciidi saciidka xaggiisa wax kaga masaxa wax ka mid a maa yuriidu allaahu alla dooni maayo liyajcala inuu yeelo calaykum korkiina min xarajin ay xaraja yacnii wax cidhiidhi iyo culays inuu korkiina yeelo rabbi ma doonayo halkan culimmadu waxaa kaloo xusaan faaqidu tahuurayn labadii lagu tahaaro qaadanayaba ninka waaye muxuu yeeli laa biyo walaa ciid waxbaba waa waaye dee fataqu llaha ma sadactu yusallii kamaa huwa intaasa itaalkiisa ah siduu yuu ku tukanaya waayo culimmadu waxay dhahaan salaadu waa cibaadada keliyaee aan marnaba dhicin ilaa qofka u miyir doorsoomo faaqidulwacyi noqda mooye salaad maba dhacdaba laa tasqudu bixaal walaakin ha yeeshee yuriidu waxa uu doonayaa rabbi liyutahirakum inuu idin taahiriyo alxisiya waalmacnawiya tahaaro xisi ah oo axdaadta tayar iyo taweynba inaa ka tahaaro qaataan iyo ta macnawiga oo xumaan iyo gaalnimo iyo shirkina inaa ka taahir noqotaan walaakin ha yeeshee yuriidu waxa uu doonayaa rabbi liyutahirakum inuu idinka taahiriyo oo idin taahiriyo altahaara alxisiya waalmacnawiya ta muuqatiya ta qarsoonba iyo waliyutima inuu idinku dhammaystiro nicmatahu nicmadiisa calaykum korkiina lacallakum tashkuruuna likay tashkuruu si aad rabbi u mahadisaan wadkuruu xusa nicmat allaahi ay incaam allahi ilaahay nicmayntiisa calaykum korkiina uu idiin nicmeeyey xusa waa dikran billisaan wa ictiqaadan biljanaan wa camalan biljawaarixi waalarkaan wa miithaaqahu ballantiisiina xusuusta alladii ballankaasoo waasaqakum uu idinkula ballamay bihi ballanka oo takaaliifta sharciga iyo awaamirta uu idin saaray iyo sharaaicda uu idiin soo dejiyey ah id waktina uu idinla ballamay qultum aad tidhaahdeen samicnaa waa maqallo wa atacnaa waanu yeello waa ateecnay wattaqu llaha allana ka baqa waayo ina allaha alle caliimun kii u ogaal badan weeyaan bidaati suduuri laabuhu waxa ay u saaxiibka yihiina qulubta ku qarsoon yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow kunuu ahaada qawaamiina kuwa ku toosnaan badan yacni diinta iyo xaqa waa istiqaamo marka lagu macneeyo ama kunuu ahaada qawaamiina kuwa ku taagnaan badan xaqa ama lilaah ilaahay u taagnaan badan oo ay liamrihi wa taacatih ilaahay iyo amarkiisa iyo taacadiisa kuwa ku taagnaan badan oo had iyo jeer alle iyo amarkiisa iyo taacadiisa u taagan oon ka hor imanayn noqda shuhadaa'a xaalaatihin kuwa qiraya bilqisti cadaaladda walaa yajrimannakum yaanay idinku xambaarin shana'aanu qowmin qolo cadaawadda iyo nacaybshaha u qabtaan yaanay idinku xambaarin calaa an laa tacdiluu inaydan cadaalad falin icdiluu cadaalad fala huwa cadligu waa masderka laga fahmaya icduluude ayaa aqrabuu dhow litaqwa alla ka cabsiga kol haddaan jihada kale dee taqwo iyo wanaag aan u jirin aqrabta waxaad ka macnaysaa uun asalkii isamka ee afcalu tafdiil ha ka macnaynin oo huwa cadligaasi aqrabu isagaa u dhow litaqwa alla ka cabsiga wattaqu llah ilaahayna ka baqa waayo ina allaha alle khabiirun waa kii xoogaal waa bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaa wacada allaahu ilahay waxa uu yaboohay aladiina kuwa aamanuu rumeeye oo camiluu saalixaat camalada wanaagsan sameeyey lahum iyaga inay u sugan yihiin buu u ballanqaaday makfiratun dembi dhaaf iyo ajrun abaal abaalkoo cadiimun weyn waladiina kuwa kafaruu gaaloobay wakadabuu beeniyey biaayaatina aayaadka iyaga beeniyey ulaaika kuwaasina asxaabu ljaxiimi jaxiime asxaabteeda weey yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow udkuruu xusa nicmat allah ay incaam allah ilaahay nicmayntiisa xusa calaykum korkiina uu idiin nicmeeyey id wakti uu idiin nicmeeyey hamma ay damceen oo ay dooneen qowmun qolo an yabsuduu inay idiin soo fidiyaan ilaykum xaggiinna aydiyahum gacmahooda inay idinku soo fidiyaan waa macnaha dilkiinna ay dooneen oo fa kafa dabeed alla uu celiyey aydiyahum gacmahoodii cankum idinka xaggiinna uu idinka celiyo rabbi dilkay doonayeen uu idinka difaacay oo nebiga sala allahu calayh wasalam intaasoo jeer iyo saxaabadiisa ayaa dilkoodiiyo inay dhagraan ay dooneen oo dabin u dhigeen intaba rabbaa ka difaacay waxaa ka mid a nebigoo geed hoos hurdo oo seeftiisiina suray geedka ayaa nin gaali intuu soo dhaqaaqu seeftii qaatay buu yidhi yaa muxamed man yamnacuka minii oo yaa iiga kaa celiniya maanta qaala allah markaasuu yidhi allah fa saqada sayfu min yadi seeftii gacantiisay ka dhacday rasuulkaa qaata wuxuu yidhi man yamnacuka oo adiga yaa iiga kaa celinaya ilaahay garan maayo wuxuu yidhi kun khayra aakhidin nin waxa qaata kii u khayr badnaa noqo waa iska cafiyey wahaakadaa nimankii dee xilfigiiyo bahwadaagta nebigiiyo asxaabta laahaaye yahuudeed markii magta uu doonay ee uu ka dalbadayna intay yidhahdeen gidaarkaa sii fadhiiso ayay dhaqaaqeeno isagoo moodaya diyadii inay dooneen iyo magtii ay la bixinayeen ayay yidhaahdeen maantuu noogu dhow yahay gidaarka xagga dambe ka soo fuulo hebelow dhagaxa ugu weyn madaxiisa ku bashaaqiyo ku burburi nebiga markiiba inta loo waxyooday ayuu saro kacay bidix iyo midigtoona isagoon eegin oo xataa saxaabadii la socotay aan waxba u sheegin ayuu deg deg u dhaqaaqo meeshii uga baxay saxaabadiibaa yaaboo ka daba tegey marka ilaahay baa ka badbaadiyey dhagar badan oo ay la dooneen rabbi baa ka difaacay wattaqu llaha alla ka baqa wa cala allaahi alla un korkiisa cid kala maahe falyatawakal ha tala saartaan almuuminuuna kuwa muuminiinta ah walaqad akhada allaah wallaahi laqad akhada allahu ilaahay waa qaaday miihaaqa banii israa'iila reer bani israa'iil ballantoodii baa ilaahay ka qaaday ay bimaa yudkaru bacdu see suyuud uu soo qadarayo waxa la sheegi doono ayuu ballan rabbi kaga qaaday reer bani israa'iil waa tan wabacadnaa waxaanu ka soo saarray minhum iyaga xaggooda inay cashara laba-iyo toban naqiiba laba-iyo toban nin oo madaxa naqiibka waxaa la ydhaa odayga reerka ama beesha u taliya halkaynu caaqilka ama jiif caaqilka ama suldaanka kan idhaahno marka reer banu israa'iil labiiyo tobankii jili bay ka koobnaayeen jilib walba nin horjoogo oo odaya ayaa loo sameeyey oo arrinkooda usoo koryeela dee rasuulka iyo waxa weeyaan kolba wixii agtooda ku cusub soo kor yeela ayaa laga yeelay agtooda marka wabacadnaa waxaanu ka soo saaray minhum iyaga xaggooda reer banu israa'iil waxaanu ka soo dhex saaray itnay cashara labiyo toban naqiiba oo madaxa waa madax qabiilooyin ama jilibada horjoogayaalu ah wa qaala allaahu alla wuxuu yidhi innii anigu macakum la jirkiinaanahay maca nuqabaa kuwaa madaxda ah wuxuu yidhi waa idinla jiraa oo waan idin xoojinayaa haddaad ballantayda buuxisaan oo aydaan baajin oo waa maxay ballanku waa kan lain aqantum wallee haddaad ogtaan asalaata salaada oo waatiitum aad bixisaan azakaata zakada oo waamantum aad rumaysaan birusuli rusushayda oo wacasartumuuhum aad xoojisaan oo yacnii hiil iyo hooba aad la garab joogsataan oo wa aqradtum allaha ilaahayna aad amaahisaan qardan amaa xasanan wanaagsan oo macnaha sadaqo xalaala aad bixisaan allah waxau ihi laukafiranna haddaad sidaa samaysaan laukafiranna wallee waan tirtira waan tirtira cankum idinkan waxaan idinka tirtiri sayi'aatikum xumaanihiinna walow udkhilannakum waxaana idin gelin doonaa oo idin gelin doonaa jannaatin jannooyin tajri ay qulqulayaan min taxtiha hoosteeda alanhaaru wabiyaal faman kafara ruuxaa daba gaalooba bacda dalika i bacda akhdi lmiihaaq ballantaa laydinka qaaday dabadeed minkum xaalu idinka idinka mid yahay faqad dalla allalehe dhab ahaan buu uga habaabay sawaa'a sabiili waddada barhtankeedii barhtankana waxaa looga jeedaa waxa toosan ee wanaagsan oo qaala awsatuhum wa amhaluhum ariiqan kii ugu roonaa xaafiduu calى salawaati wasalaati lwusطى waa tii ugu fadliga badnayd wakadalika jacalnaaka umata wasatan ay khiyaaran cuduulan waa kii ugu mudnaa ee ugu cadaalada badnaa marka wasadka waxaa loo adeegsadaa waxa ugu wanaagsan ee toosan marka dariiqa bartankiisiibaa uu ka habaabay macnaha waa dariiqii toosnaa waa ka ambaday allah waxau ihi fabimaa naqdihim burintooday nimanka ahlu kitaabku buriyeen sababteeda miihaaqahum ballantoodii ay buriyeen nimanka yahuudeed ballanta burintay buriyeen sababkeeda ayaa lacannaahum aanu ku nacda loo naxariista uga durkinay oo wajacalna aanu uga yeelnay quluubahum qalbiyadooda qaasiyatan mid qallalan yuxarifuuna xaale ay bedelayaan alkelima kelmadihii ilaahaye towraad ku yaalay can mawaadicihi meeluhu alla ugu talagalay kuwa ka bedelaya xaal ay yihiin oo alfaadooda bedelaya oo naskaba intay meesha ka saaraan wax kale ay ku qorayaan ama macnaha bedelaya oo naskii ama lafdigii oo meesha ku yaala macnihii ay maroorinayaan oo ay leexinayaan labadaba waa samayn jireen waayo kutubihii hore daryeelkooda iyo xifdigooda alla ma damaanad qaadin siduu qur-aanka u damaanad qaaday sidaa darteed doorin iyo bedelin badan baa ku dhacday qur-aanka se rabbi baa damaanad qaado cid u dhowaan kartaan jirin innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu la xaafiduun wanasu waxay iloobeen macnaha ka tegeen nisyaankan maaha bimacna duhuul ilowgii qofku shay markuu mooganaado oo hadhow u soo xasuusanaya ma aha waxaa looga jeedaa bimacna tarki camdan si badheedhay uga tegeen wanasu waa ka tegeen si badheedha xadan dheef weyn tankiirkuna waa tafkhiim waa dheef weyn bay ka tegeen oo mimaakii ka mid a dukiruu lagu waaniye bihi maaga oo towxiidka rabbi ugu horeeyo waa ka tegeenoo waa ka dhaqaaqeenoo kumay toosnaan walaa tasaalu ka suuli mayse nebi maxamedow iyo qof kastoo mukhaatabowba tatalicu inaad ku aragto kuwaah calaa khaa'inatin ay calaa khiyaanatin khiyaano oo minhum xaggooda ka ahaatay waa marka isamka faacil bimacna almasder laga dhigo haddii masdernimada loo daayana mawsuuf usoo qadar lagu sifeeyo oo walaa tasaalu ka suuli mayse tatalicu inaad ku aragto calaa khaa'inatin ay calaa daa'ifatin khaa'ina koox khaa'inadoo wax khiyaamaynaysa oo minhum iyaga ka mid ah labada macnabana aysarku waa ka hoosta kuugu qabanaya khiyaanatan aw daa'ifatan khaa'inatan minhum waa ka kule waa marna mastarka in loo daayo marna ismu faaciloo mawsuuf loo soo qadaro labadaba waa ku saalix walaa tasaalu ka suuli maysid tatalicu inaad ku aragto calaa khaa'inatin ay calaa khiyaana khiyaano ama calaa khaa'inatin calaa daa'ifatin khaa'ina koox wax khiyaamaynasoo minhum iyaga ka mid a ilaa qaliilan in yaroo minhum iyaga ka mida mooye waa inta toosan dee sidii cabdillahi ibnu salaam ee facfu iska cafi nebi maxamedo canhum iyagoo wasfax isaga jeedso waayo ina allaha alle yuxibu waa jecel yahay almuxsiniina kuwa samafalayaasha ah wallahu aclam